tirintii cutubka shanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad reer binu israa'iil amar ku tidhaahdaa xerada ka saara mid kasta oo baras qaba iyo mid kasta oo dhacaan ka dareera iyo mid kasta oo meyd ku nijaasoobay oo waa inaad rag iyo dumarba bixisaan oo aad xerada dibaddeeda geysaan si aanay u nijaasayn xeradooda aan anigu dhex deganahay oo reer binu israa'iilna sidaasay yeeleen oo iyagii xerada dibaddeeday geeyeen oo sidii rabbigu muuse kula hadlay ayaa reer binu israa'iil yeeleen oo haddana ayaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa haddii nin ama naago ay galaan dembi ay dadku galaan oo ay rabbigu ku xadgudbaan oo ay naftaasu sidaas eed ku lahaato markaas waa inay qirtaan dembigoodii ay sameeyeen oo wixii uu ku xadgudbay waa inuu dhammaan u magdhabaa oo weliba ku sii daraa shan meelood meesheed oo siiya kii uu ku xadgudbay laakiinse ninku hadduusan lahayn xigto xadgudubkii mag laga siiyo markaas magta xadgudubka ee rabbiga loo bixiyo waxaa lahaan doona wadaadka oo weliba waxaa weheliya wanka kafaara gudka oo isaga aawadiis loogu kafaara gudo oo qurbaan kasta oo sare loo qaado oo ah waxyaalaha quduuska ah oo dhan ee ay reer binu israa'iil wadaadka u keenaan waa in isagu lahaadaa oo nin walba waxyaalihiisa quduuska ah waa in wadaadku lahaadaa oo wax alla waxay nin wadaadka siiyaana isagu waa inuu lahaadaa oo haddana ayaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa haddii nin naagtiisa isaga ka tago oo ay ku xadgudubto oo haddii nin kale la jiifsado oo waxaas ninkeedii laga qariyo oo qarsoodi loo haysto oo ay naagtaasu sidaas ku nijaasowdo laakiinse markhaati loo waayay iyada amase aan iyada lagu qabsan samayntii oo markaas haddii masayr ku soo dego ninka oo uu naagtiisa ka masayro oo ay iyadu nijaasowdo amase haddii masayr ku soo dego oo uu naagtiisa ka masayro oo ay iyadu nijaasoobin markaas ninku waa inuu naagtiisa wadaadka u keeno oo iyada aawadeed qurbaan ugu keeno eefah toban meelood loo qaybiyey meeshiis bur shaciir ah isagu waa inuusan saliidna ku shubin amase foox saarin waayo taasu waxa weeye qurbaankii masayrka waana qurbaan xusuuseed oo dembiga lagu soo xusuusto markaas wadaadku waa inuu iyada soo dhoweeyaa oo rabbiga hortiisa keenaa oo markaas wadaadku waa inuu biyo quduusa weel dhooba ah ku qaadaa oo ciidda taambuugga dhulkiisa taalna waa in wadaadku qaadaa oo biyaha ku shubaa oo markaas waa in wadaadku naagta keenaa rabbiga hortiisa oo naagta timaheeduna ha furfurnaadaan oo qurbaankii xusuuseedna gacmaheeda ha ku riddo kaasoo ah qurbaankii masayrka wadaadkuna gacanta ha ku haysto biyaha qadhaadhka ah oo habaarka kiciya oo markaas wadaadku iyada ha dhaariyo oo ha ku yidhaahda naagta hadduusan nin kale kula jiifsan oo aadan nijaaso ku leexan adigoo ninkaaga ka dambayn lahaa ka xorow biyahan qadhaadhka ah oo habaarka kacaya laakiinse haddaad gees u leexatee adigoo ninkaaga ka dambayn lahaa oo aad markaas nijaasowday oo haddii nin kale kula jiifsaday ninkaaga mooyaane markaas wadaadku waa inuu naagta ku dhaariyaa dhaar habaar ah oo wadaadku naagta ha ku yidhaahdo markuu rabbigu bowdadaada hilibeeliyo oo uu calooshaada bararyo dadkaaga dhexdiisa ha kaaga dhigo habaar iyo dhaar oo biyahan habaarka kaciya way ku geli doonaan oo calooshaaday bararin doonaan bowdadaadana way hilibeelin doonaan oo naagtuna waa inay tidhaahdaa aamiin aamiin oo wadaadkiina waa inuu habaarradaas buu ku qoraa oo uu biyaha qadhaadhka ah ku baabi'iyaa oo waa inuu naagta cabsiyaa biyaha qadhaadhka ah oo habaarka kaciyo oo biyaha habaarka kaciyaa ayaa iyada geli doona oo qadhaadh bay noqon doonaan oo markaas wadaadku waa inuu qurbaankii masayrka naagta gacanteeda ka qaadaa oo rabbiga hortiisa ku ruxruxa oo markaas waa inuu meesha allabariga keenaa oo markaas wadaadku waa inuu qaadaa cantoobo muggeed oo qurbaanka xusuuseed ah oo waa inuu meesha allabariga ku dulgubaa oo haddana naagta biyaha cabsiyaa oo markuu iyada biyaha cabsiiyo markaas hadday iyadu nijaasowday oo ay ninkeeda ku xadgudubtay biyaha habaarka kaciya iyaday geli doonaan oo qaraadh may noqon doonaan oo caloosheedu way barari doontaa oo bowdadeeduna way hilibeeli doontaa oo naagtu waxay dadkeeda ku dhex ahaan doontaa habaar laakiinse naagtu haddaanay nijaasoobin ilowse ay daahir tahay markaas iyadu xor bay ahaanaysaa wayna uuraysanaysaa kan waa sharciga ku saabsan masayrka haddii naagu iyadoo ninkeeda ka dambayn lahayd ka leexato oo ay nijaasowdo ama haddii masayr ku soo dego nin oo uu naagtiisa ka masayro dee markaas waa inuu naagta rabbiga hor keenaa oo wadaadku waa inuu iyada sharcigaas oo dhan ku oofiyaa oo markaas ninku dembiga xor buu ka ahaanayaa oo naagtiisuna dembigeeda way qaadan doontaa